bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari ha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahintu warsan oo isan hamiinkas saacdan oo kale kula dareersan raadiyo warsan markii la kureeba hamiinimada jamacada ee sabtiga hooydaas hamiinimo qamiiso jamaaca galaayta taariikhdan iyo keedinta afarta bilish lixaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid aha golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geega kulanku weelada magaalada baydhabo tan iyo markii cudurka koronafirus laku helay gudaha soomaaliya barnaamijkiia ka dheegi doontaan walyaabihii kulankaasi teelinku saasaata weliba barnaamijkaasinkuu gudbii doona ho ilaahay karaalnaga kulunlanku hadalaay sidahan raabtan ku qayb qaadada lahaydtay wacyigelinta cudurka koronafirus oo laka goboday magaalada muqdisho waana ku qayb galeen xubno ku dareera golo wasiirada dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkiiya ka dheegi doontaan ho ilaahay karaalnagad saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doona ho ilaahay karaalnagad xildhibaan ibraahim yarow isxaaq oo ku jawaabi wararka sheego in aqalka sare laka kordhii doono todoba xubnood oo lahakuxulow nidaamka afar dhibic shan barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doone dowladda soomaaliya oo habraac cusuban indajiidi dadka ku dhoofow eelaboorada dalka barnaamijkiia ka dheegi doontaan qodobadaas iyo walaagahani zaa'id iyo barnaamijkaasiinku gudbii doona anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliya barnaamijkaasiin saarintanasin kula dariirsihay dhinac sanaadana weliba gacan ku jeysada mahadi ku deerto cabdinaasir axmed mayow mar kale mar lamaad akhyaaree ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan hamiin faylan kulan faylan akhyaari ha ka dhowaada mar kaleeta barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan qodobkan kor ee barnaamijka hoosingobada golo wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba geega magaalada baydhabo kuweeldhadanga kulinshoon ka horeeyey tan iyo markii cudurka koronafirus laku helay gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo shalay magaalada baydhabo reetaanka nagadi iyo shir gadoomiyey walina kulanku intii socday lanku hadalay qodobiyo ku mid ahiin sida cudurka koronafirus lanku horseeda lahay deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waana lanku baaran lahay bulshada ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed saasaato weliba lanku hadalay safarkii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada muqdisho kuga maqnay walyaabihii ha kula kulmay safarkaas iyo dhinaca ammaanka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya khaasatan furitaanka wadada muqdisho iyo baydhabo iyadoona kulanka inti dareer saasaato madaxweynaha magacaabay guddiga qabanqaabada toddobaadka xoriyad soomaaliya ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya shirkaas markii ha dhammaaday weliba warbaahinta qodobadii laasla hadal qaaday in ku warbiyey wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed walnagaday intii covid nteen bilaawday kulankii aan ka horeeyey golaha wasiirada koonfur galbeed iyadoo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaran shir gudoomiyow iyo geekanaska kooyan dabcan warbixinna shalduunga meeliyaedee laha kujeedii xilligii la shaal maqnaaye warbixin wali laka shaalgaaday xaaladda covid ama hergebka langorodow covid oo dabcan adduunyada dhibaatada badan ka hay saasaatoo konna wali lahasla gaaday nii la magacaabo guddi qabanqaaba oo maalmo xorriyadda dabcan dalka soomaaliya labaatan iyo lita juun iyo nayta kowda luulyo oo iyona dabcan lafadow ini iyo diyaariyaan iyadoo saasaato ka wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliyana warbixin guuda ku dhegaysaday wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag oo warbixin dheer oo dhinii badan taabadaasi ha ku jeedaya xaaladda guud ahaanba koonfur galbeed soomaaliya iyo meeliyeeda ku hadlay walina sheegay wasiirka xaalado guud ee gobolkeeni eedan faylata bali ramadaanna safayla dadka reer koonfur galbeed meel walbo iyo rogaan iyo ankasoomeen hay-adoo amnigana hamiii geedhatiyo iyo cunsurinyinsida iyo amniga guud ahaanba gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo nati shacbiga reer koonfur galbeed soomaaliya ilaali lahayn saasaato ka guddo dabcan anaska jara golo wasiir iyo naytay maamulka gobolka bay iyo naytay kan degmada baydhabo ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya aan magacaabay guddigaasoo dabcan ku shagay doonaan maalmo xorriyadda juun iyo naytay kowda luulyo oo ballan iyo naytay bilaas kalaha dareerees horraantiya eh guddigaasoo lafadowini iyo xaflado iyo naytay barnaamijyaadka lanka dabaaldegow maalmugaas xurriyadda taariikhda soomaaliyana muhiimkanka aani iyo waxaa diyaariyeen haddii ilaahay rooba saasato ka wali amar buu la kasiya hay-ado dowladda gaar ahaan xafiisyada dowladda oo ilaa muddoba covid ama cudurkan covid dheerow daraadiis iyo shaqeedii iyo haayeen walaago diblingadhinkii guud ahaanba shaqaalaha dowladda iyo shaqooyinshuha kalaaba maaha ka dibaankanagdan iyadoo dabcan la ilaaliyo tilmaamooyinka iyo tusaalooyinka fayla oo hay-ado caafimaadka gaar ahaan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya iyo faraasa dadka lagaadadow lankasta oo shaqaalaha dowladda ana waajib ku saaran yahay inuu is ilaaliy ama qaadada talooyinka laha ku jeediya ahaaye covid waana xafiisyadana dib lahankanagada maadaama muddo dhowr bilood ee ada dareema korta shaqalaan golaha wasiirada iyo naytoy ha-adooshooba shaqalaan haayeen inii laku bilaabo geeka wasaaradda koonfur galbeed soomaaliya dib lahankanagada shaqooyinshoona si toos ee langobada saasaabta kuwa lilahaas la qaaday ani barnaamijkan iskaa wax u qabso ama la erow isxilqaan usii barnaamij eed muhiiman ay dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyagoo dowladda koonfur galbeed soomaaliya hay-adooje hogaamiyaan in iyo barnaamijkaas eedan dhiirigeliyaan tusaalooyin faylana laka aragay gobolka bokool iyo naytay degmada baydhabo waa laku suubiyey wakti dhowna la rajeeyi doona in bulshada lahan bandha ka koro in dadka reer koonfur galbeed soomaaliya xoolajo maskantiyo ay aqlasho iyagoo dowladdiio kaaladaan hoobanas jeeyaan iyo walbadan gobsada koraan marka meelo badan oo muhiim oo arrimaha bulshada dadka wallanka gobdowna ini isxilqaan laka dhisa waana diyaara in bulshona la dhisi wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wariir bood hangudgud ee golaha wasiirada iyo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya in magaalada baydhabo waayahanba laka tilmaamay waana laka sheegay in cudurka la erow shuban biyuudka usaxkabadadii iyadoo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliyana iyo sheegday in meel dadka lanka talagaray laka daawayo qof kastoo iska araga cudurkaas shuban biyuudkana usiseedo karo cisbitaal gaara oo lanka talagaray gaar ahaan cisbitaalka bayxaaw oo dadka laka baxnaanay ahaaye ugu dambayntii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo safar muddo toddobaad ee qaadaday in kama qonaayay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya wali sheegay inuuse safarkaas hay safar shaqa oo dadka reer koonfur galbeed soomaaliya horumarintoo dhininka dhaqaalaha amnigii siyaasadaba lahaku hadlay oo tilmaamay inuu isla kulamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha saasaatokuna gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliyeed kulamo isla waaladii usoo hakula hadl
adduunyadu horumartay adeegyadii la fududay abtirsiimadii oo i ilaha kuburqidaayaan asliyay in sheego korte isgaarsiintan horeyte aadiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti iima ee ilaakiin markaa tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaani online ee waqti kasta higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliyama ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix ee isbid een hakadaana haddana aan walbale iddaa iyo xafiiska
internetka gacantahrmuud telecom hanka hagaag adeega fara badan isin sheeshal duban usbugohay hankulisho has daba roogaan ho'da barata fadaasa hormuud telecom soomaaliya weligaa ka hirinaw hormuud telecom soomaaliya habsama inshaqeeyawka adeega hormuud hal ilamama ee kooy baroy haana kumid e halkunkiin dareeriyo adiin an dhegreeb adeega mobilka bribed and bosibed adeegya internetka taleefanka io kan idooba adeegya fariin qoraalka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c balas adeega fosmel nasiye caawiya selfakar natiijo my exam dhambaal my s m s intaasi inku badan oo adeeg isgaarsiin la eh anka hagaag hormuud telecom soomaaliya ama weli faahfaahin intaas dhaar kula hariir hal eber hal ama hal afar lama hormuud telecom soomaaliya hormuud telecom soomaaliya
qayb hore barnaamijkan iyo dhegeystaaytana qiyaaray kulanlanku hadalaayay sidii xanraabtanku qayb qaadada lahayd wacyigelinta cudurka coronavirus iyo weliba ku qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulankun oo qaban qaabaday wasaaradda haweenka dowladda federaalk soomaaliya waana ku qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimo diinta soomaaliya iyo weliba eed diyradda lanka saaray sidii xanraabtanku qayb qaadada lahaayeen kahorseedowga cudurka coronavirus mudane cusmaan dhuubow oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaaftii arrimo diinta soomaaliya oo kulanka ku qaybgalay iyo waliba uusoo hadala ku jeediyey kulankaasi toy usoona eedan ku hadalay muhiimada kulanku nunuskukoy iyo walyaabaha ku kordhii kora shirkun geega ku qabsoomay magaalada muqdisho kahorseedowga cudurka coronavirus waa dareemaynaa runtii howlaha socda ee soomaaliya marka hadda aan ugu soo noqono hawsha ee covid nnteenka ama cudurkan heliga ee yimid ee sabab u yimid caalamka dhanoo sabab ku yimid meel kasta caalam alcarab caalam alislaam caalam algarbi qolo kastaba wixii ay geysatay unbaa ilaahay inteedii kula ekeysiiyey annaga cudurradana soo gaaraya waa garan karraa cudurrada noogu dararaa ee iftilada ee aan nala qabin oo caalamka nala qabin oo nalagu eeganayo waxyaalo fara badan soddon sanaa dalkan burbur badan ka dhacayay dhibaata ka dhacaysay nin kastoo wax kastee lagu maqnaa la dilaya nin kastoo wax dilaya aan la garanay waxay ahayd mid kolle ayaan darro ah oo kooxaha hadda aan tilmaamayno wiilasha iyo gabdhaha aadka u tilmaameen aan garanayna inay cudur bale kale ah ahayd cid kaa qabata aan lahayn guryaha ku jira cudurkan ma muuqdaa la yidhaahdaa ka hadda socda ee camale mataqaanaa daawo daawadiis waa la helayay daawadiis waa helay alxamdulilah waxay ahayd markii annaga laftigeena tallaabadeena ka wasaarad ahaan marka ugu horraysa kooxdii u kacdaan ka midna wasaarad ahaan waxay ahayd in ilaahay loo noqdo taas ayadaan ku abaabulayna dadka gobolka banaadir iyo wada shaqayntii aad arkayseen muuqaalka ahayd wasaaradda qaybta ugu cuslayd ka ahayd ilaa haddana way ku guda jirtaa oo degmo aysan fadhin ma leh shalay haddii lagu ogaa wasaarad hurudda maanta waxaan malaynaa inay seexanin inay ka seexan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa yeele waa meesha keliya oo garashada leh oo ah waxaa laga yaaba markii la arkay in ilaahay loo noqdo fafiro ilalah ilaahay loo noqdo oo ilaahay laga cabsado oo wixii mataqaana kolleyba kolley la geysta ama lakala geysanayaba kolleyba alla xaggeeda loo noqdo inta ayba noo noqotaba marka caalam alislaam iyo caalam algarbi waxa wada gaaraya ee gaaray ee hawada dabaysha ah waxay ahayd waxaan garan kara ahayd laakiin waxaan u dhaqaaqnay runtii oo soomaaliya kulley meel kastoo joogto culammada soomaaliyeed meel kastana aan ku ammaanayno macallimiinta dugsiyada dhammaan wax kaska hooyooyinka xaafadaha oo dhan in la gartay in xaafad kasta is abaabusho oo diinka loo noqdo xaafadii qur-aan laga qur-aan laga akhriyo waxay ahayd wasaarad ahaan inaan goob kasta aan joognay aan gaarsiinaynay wixii tabarnaga ah ee wixii naga ah mataqaanaa kitaabada qur-aanka aanayna qowlka ilaahay oo la iloobay oo la isindhitaray marka waxaan rajaynaynaa meel kastoo aan joognaba horta inaan alla xasuusnaano oo mar kastaba kaalmaysano ee safirkana la kaalmaysto salaadana la kaalmaysto intaas markay taagantahay waxay tahay in qofkii muwaadinka soomaaliyeed islaamka ah uu mar kastaba yahay qof xaadir ah uu yahay qof mataqaanaa weysadiisa qaba marka taas ayadana kulleyba aan garan karno xilli kastaba oo waajibka taagan oo ilaahay xaggiisana saaran aanan iloobin waxa kalena in lagu samro ay tahay inaan safarana ay tahay micnaha waajib meel yaalla oo bedelkeeda dhinac kastaba ilaahay naga siiyo taas waxay keentay waxa hadda aad sheegteen runtii oo aad iyo aad oo la wada gartay oo ah soomaaliya cudurka waa soo maro hergibuu ku noqdo khafiifuu ku tegey ilaaha noo khafiifinaya noo sii khafiifinaya roobka madarka dhacaya raxmaddiisa ilaahay wadaa ilaaha la baryey waxaan u tegay odayaal waayeel wardhigla jooga oo wallaahi siddeetan jiro ah oo habeen madow mataqaanaa ee kolleyba qur-aankii iyo wacdiga ay wadaan aad ka yaabto oo mataqana hawo furan ku wada hadlaya mataqana qur-aanka ku aqrinaya oo leh hawadaasa annaga adeegsanaynaa diinkaasa wax soomaaliya inta badan ee kulleyba sida loo malaynaya naguma noqon doono ku ducaynaya habeenii maalin u fadhiya marka ilaahayna waxaan rajaynaynaa inuu aqbalaadii aan ka garan karo sida waafiga qof kastoo aad hadda xaafad ku aragto waxa laga yaba inu ku yirahdo labadii qof socotaba in ama shantii socotay mid ka mid inu ku yirahdo warbaryahan waa luuqa ku jiro aniga waa isoo safmaray adaaba yaabayo argagaxaya qofkii kula jooga ama kula taagnaa oo laba cisho markuu kaa maqan yahay ku yirahdo war labada habeen meel baan ku qabaysnaayo aniga bahashii ay soo martay marka waxay tahay in ilaahay noqoshadiisa iyo kaalmaysiga aan kaalmaysanay haddaan nahay dad islaama oo soomaali guud ahaanba in inta badanba qur-aankaasi wax badan noogu sahlay maadaama la tilmaamay in cudurkaasu yahay cudur aan wax dawo lahayn baa lagu tilmaamay cudur kala fogaansho iskontarool is-ogaasho inta badan ba ay tahay is-ogaasho iyo caafimaad iyo mataqaanaa mataqaan wixii la leeyahay kulleyba si kastaba ha u taagnaatee in annaga ay ahayd in qaybtii islaamka mar kastaba ogaashaheeda lahayd ee waajibaadka salaada nuga ah oo salaada aan la tukan karin iyadoo aan la weysaysan weysadaas joogtada ahna ay tahay mid caafimaad ah oo ah qofkii oo mar kastaba asagiiba u diyaar garaysan oo aan nadaafadiisa xaggeeda ah kulleyba aan laga marin oo mar kastaba ah qof dhowrsan taasna waxay waajibkeeda keenaysa inaan wax badan ka fahanno runtii dardaaran isuma keendhinno waana ogahay waana laydala socdaa imtaan haddaan laisindha tirayn oon laisdhaga tirayn waxa waajibkiina ahaa waxaa laga garan karaa muuqaalka saldhigga maanta aan joogno oo ah xaruntii haweenka soomaaliyeed ee qaranka lagu yaqiinay oo weli nool oo shaqaynaysa oo waqti kastaba lana ka heli karaayo taa ayadoo buqcad u ah in dhammaan ummadda soomaaliyeed meelkaysay joogaan ama haweenka soomaaliyeed gobol iyo degmaba inay idinla soo xiriiraan oo gurigii hooyooyinkii la yaqaanay ee guddoomiyaha ay kolleyba waqti badanna gelisay sida aad sheegteenna system badan iyo ee mataqaan wax kastoo la soo maraba ee nidaam kala duwan oo la maraba in ay ahayd maalin kasta kuwo jooga kuwo garab u ah ee dowladda iyo nidaamka Ee, annaga ka wasaarad ahaana waxaan aad iyo aad kulleyba qaybtii aan ka ahaynba saakayna noo ahayd aan idinku soo gaaray inaan idin sii dhiirigelin annagoo hubna shaqada iyo waajibaadka ay ku jirtaan howlaha kolleyba gaarka ah iyo wixii annaga xaggeenna aadan oo mar kastaba ay tahay inaan e, wixii gurmada aan isaga warqabno oo waajibna ay nagu tahay in aan kolleyba isha ee ku wada hayno dhammaanba daryeelka maamooyinka cidlada fadhiya ee inta badan aan ognahay inay maanta ahaayeen kuwa qayb weyn ka qaatay ee dalkan badbaadadiisa maxaa yeelay boqolkiiba inta ugu badan ama dal ama dibadda hadday noqoto kaalmada ugu badan suuqyada haddii la gaaro meel kasta oo kaalmo ah oo mataqaanaa aan re- ee inta badan ragga shaaha iyo qabowga meelaha ka cabo oo dhan waxa ka dambeeya waa gabar soomaaliyeed oo mataqaanaa gurigeeda ka soo tagtay oo shaqo iyo howl adag dhinaca garab uga haysa marka garabkaasina waa garanaynaa mid la iloobi karaaya maaha middan siyaasadda iyo nidaamkeedana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala qaybtii iyo waajibkeeda ka saarnaa inaad meel wanaagsan ka haysaan waxaa naga dardaaran runtii oo aad aan u jeclahay sidaa aad u tilmaanteen ee qaybna laga noqon doono in waajibaadka faraha badan ee na saaran ee inta aad tilmaanteen ah ee wax qaldan si qaldani u baxaan tijaabaan gallay muddada dhaweyd hadda gabdhaha aan kulahaa bal mana soo gaarsii waxaan u malaynayaa saddex kun oo qoys oo soomaali ah oo culimo iyo ee, u badan ee macallimiin dugsiye ah kala duwan iyo inta kale oo daryeel u baahneed inaan wax ka gaarsiinay taas oo ayada ahayd inaan gurikeenna halkiis oo aan dib ula noqon ay lahayn in aan dadka ma- mataqaana kolleyba daryeelka u baahan ay wax ka gaaraan laakiin waxaan ognahay haddii aan iskaashanno in wax badan ay nagu soo noqon karaan wax badan aan nagu soo noqon karaa wax badan ummadda inaan gaarsiin karno maxaa yeelay markaan leeyahay taas waxay tahay oo adinkana hubtaan ee intii ay fiirsanaysana ay garan karaan waxay tahay dadka inta badan ka shaqeeya ee hay-adaha ee mataqaanaa kaalmada ah hay-adaha khayriga ka shaqeeya waa yar yihiin kuwa fahamka u leh ama ummadda sidii ay waxyihiin wax u gaarsiinayaan waxay tahay tijaabada aan galayna waxay tahay kiishka waxaa laga yaabaa inuu ka soo bixin baqaarka baqaarka iyo kaarka inuu u dhexeeya kaarkaas waa la qaadaa baqaarka haddii lala tagana waxaa laga yaabaa toban doolar in laga siiyo asagana hadhow dambe ay dib ugu noqoto oo qoladii uu ka qaatay qandaraas ka haysta haddana uu
almuwera almuwera bakaarka alaabta jismeeda almuwera
imrow yow idumiinku wargaba idoonteeda sifaday alaab xismiha maras weydiisaday ah ertoy maay bakaarka qalabta dhismeeda almuwiro maarnamey onbaydhowa baydhabakiyaala anteew ijeegu habaabaanik ijeeyin maay maytubelin maargayso oo magaaja gagoran gudaha almuwira ha gudaha galaan haba maargaaso walaagi alaabhay asmuugi arintan naskasheenay adiina wali lahaysahmara qalabdhismuku doonay alaabtahayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarnu walyara hukumadu fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa aboodan min shaygeeda aanas gooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhismo walku kuombahay afar doorle iskorsaartii idooley dhisatii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley lakoytii ogaaw almuwiira alaabta dhismeeda oo isiin fadaasan yagaaruursan umoogatan iligmaroodu waa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kooshalgohaaso indunuusi iyo abuudabey ummaangi itaaliya kiirinya alaabteeha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera helka kuweedhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabtismee alaabtadismeeda asriga ee baqaarka almuwira irbigo unyaala haddii aan walsiinkushisheega wali baa ku mid aha
kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qeeray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya mudane xildhibaan ibraahim isaaq yirow iyo weliba uu ku jawaabay warar maalmogilaha dhaafi siyaasiyiinta soomaaliya isla dhex maraayeen oo sheegay in aqalka sare laku kordhii doono todoba xubnood oo matala gobolka banaadir oo laha ku-xulow nidaamka afar dhibic shan welina xildhibaanku is sheegay in guddisho inkashaq lahayna kordhiyoga toddobadaas xubnood waana unku hadan muddadii iyo hoolin sharciga doorashooyinka haayeen dhinac kaleetana weliba use sheegay in arrintaasi tiyatito nyaala lamada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya
guddiga wadajirka xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka howshii sida aad la socotaan oo loo xilsaaray way soo dhammaystireen waana u soo gebagabowday wahayna waxayna u gudubtay baarlamaanka labada aqal guddoonkiisa si kalfadhiga markuu furmo ay u suura gasho in muxuu ahaa la meel mariyo oo sharciga doorashooyinka qaranka fulintiisa xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ee guddiga loo xilsaaray waa astaynta kuraasta labada aqal qaabka loo dooranayo gobollada waqooyi kuraasta ka soo jeeda matalaada gobolka banaadir iyo qoondada haweenka xeer koobaya intaas baana loo diray wakti oo muxuu ahaa fiican oo duruufo adag ba hadna la soo gudboonaadaan laakiin muxuu ahaa farti badan dadaal badan la geliyey baan ku qaadannay waana soo gebagabaynay xilligii baarlamaanka uu sugayey oo kow iyo soddonka may ahaa waa ku soo gebagabaynay waana soo gudbinnay waxay ahayd runtii howl aad iyo aad u wanaagsan oo muxuu ahaa dareenka shacabka iyo midda baarlamaankaba ka turjumaysa oo ummadda soomaaliyeed siday u geli lahayd doorasho qof i cod ah oo muxuu ahaa sharci waafaqsan sidii loo qaban lahaa ayaa muxuu ahaa inay fududayso farsamo ahaan iyo siyaasad ahaanba ay ahayd waana guul muxuu ahaa runtii la gaaray iyo tallaabo hore loo qaaday oo baarlamaanka soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda soomaaliyeedba ay ay ay gaareen waaye waana horumar guddiga waa guddi baarlamanteri ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ka kooban oo muxuu ahaa baarlamaanka ay u xil saarteen inay usoo diyaariyaan muxuu ahaa soo jeedinta heerka ay soo saari lahaayeen oo ku saabsan arrintaas baarlamaanka ayuu gooni u yahay laakiin waxaa waaye maadaama baarlamaanka uu yahay baarlamaanka matelayey qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed guddiga wuxuu ku bilaabay shaqadiisa inuu la tashi la sameeyo qeybaha kala duwan wuuna la yeeshay wuuna soo dadaalay inkastoo saamaynta cudurka coronavirus uu jiray oo la soo gudboonaaday hase yeeshee haddana aaladdii muxuu aha internetka oo virtualka ahaa ama muuqaal aragga ahaa waa la isticmaalay intaan kulmin karaynayna waa kulminay intaan cudurka bilaabanin kahorteedna kulamo badan oon la yeelanay bulshada waa jirtay ka gadaalna kulamo qorshaysan oo iyada oo laga digtoon yahay cudurka faafidiisana la ilaalinayo la kala fogaado haddana dadkii talada looga maarmin laga soo qeybgeliyo haweenka ururada bulshada qeybahooda kala gedisan maxaa la dhahayey deegaanada soomaalida kasoo kala jeedo in muxuu aan la xiriirno wixii oo dhan waa samaynay aara'dii waa ururinay golayaasha laftigooda muxuu ahaa gaargaar iyo guud ahaanba waa waa la yeelanay waa la xiriirnay wasaaradda haweenka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo laftigooda aada u khusaysay waxyaabihii ay dadiyaariyeen si aan uga faa'iidaysanno waa la kulannay guddiga doorashooyinka ee madax bannaan ee qaranka oo isaga laftigiisa sanooyin badan ku mashquulsanaa sidii doorasho loo diyaarin lahaa oo xog badan hayey waan la fadhiisanay wakhti baan la qaadannay xogtay haayeen waa ka dhegaysanay waa aaraa baan isweydaarsanay kadib baa guddiga marka muxuu ahaa u fadhiistay inuu diyaariyo baarlamaanka muxuu ahaa xeerarka uu ka sugayey inuu soo koobo si qaab xeer ah oo baarlamaanka lahordhigi karo loogu diyaariyo waana ku guulaystay waa soo gebagabowday baarlamaankaana hortaala ilaah gobolka banaadir sidaad og tahay golayaasha hadda jiray khaasatan golaha aqalka sare matalaad kuma lahayn dastuurkana waxaa ku qoran in gobolka banaadir iyo caasimadda maqaamkeeda muxuu ahaa dib u egis dastuurka lala sugo oo muxuu ahaa baarlamaanku uu xeer ka soo saaro ayay ahayd sidaas darteed wax matalaada aqalka sare kumayna lahayn gobolka banaadir marka ummadda soomaaliyeed ee gobolka banaadir ee ka soo jeeda degan ku nool waxay yidhaahdeen ay codsadeen in badan aan hal mar ahayn in gobolka banaadir uu matalaad loo ogolaado wixii hadda ka horeysay ma lahayn marka guddigayga markay dhegaysteen iyaga oo waajibkoodii loo xilsaaray gudanaya waxay garteen in gobolka banaadir ay lagaba maarmaan tahay inuu yeesho matalaad uu ku yeesho golaha aqalka sare taas marka waxyaabahaan soo diyaarinay la tashi kadib oo golaha baarlamaanka aan u jeedinayna ayay ka mid tahay waana gaarnay waana gudbinay baarlamaanka ayaa marka go-aan ka gaaraya iyaga u taallaa sida ay yeelaan annaguna ka mid baa nahay laakiin alxamdulilah waa soo borboos garaynay waa u jeedinay waana wadnaa gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho iyada oo la eegaayo qodobka toddobaatan iyo labaad ee dastuurka in muxuu ahaa baarlamaanka uu go-aan ka gaaro matalaadna loo ogolaado gobolka banaadir kolley waxaa goynaya golaha shacabka labada gole ee baarlamaanka anugu waxaan sheegnay in hooshiina loo diray afarta qodob ahayd soo gunaanadnay soo gebagabaynay baarlamaankana u gudbinayno ajendaha baarlamaankana lagu daraayo guddigayga qof ka mid ahana ma dhihin ana ma dhihin nambarkaas waayo iyo nambarkaas ma aha ma aanan dhihin laakiin waxaan dhahnay gobolka banaadir hooshii muxuu ahaa matalaadiisii hoolaha aan soo qabanay ayuu ku jiraa waa qodob qodobadii kale oo saddexda ahaa qoondada haweenka iyo muxuu aha kuraastii astayntoodii iyo mat gobollada waqooyi baarlamaanka xubnaha labada aqal ee ka soo jeeda sida loo dooranaayo muxuu ahaa qaabka loo dooranayo maadaama arrin gaara ay xaalad gaara ay ka jirto waqooyi waa soo gebagabaynay baarlamaankaana go-aan ka gaaraya howshaasi halkaas intaas un baan sheegnay wax ka badanna ma aanan intii kale ciddii sheegtay iyaday u taallaka banaadir inuu matalaad yeesho guddigaygaa bilaabay annagaa bilownay waana soo brobos garaynay baarlamaankaana u gudbinaynaa nambarkii iyo sida loo qiibanayo iyo waxay tahay waa howl kale oo baarlamaan u taallo iyo iyo muxuu ahaa ummadda laakiin annaga hooshana waxaa waaye inaan broposals soo diyaarinay baarlamaanka geyno marka baarlamaanka geynina baarlamaanka ka hor akrinayna riboodka markaasunbaa procedureka noo diidaya iyo xeerka noo degsan iyo shuruucda baarlamaanka u taallo warbixintii baarlamaanka uu naga sugaayo aan bannaanka ku sheegno ayuu noo diidaya waa malo iyo assumption iyo say u haystaan waaye muxuu ahaa ama warbixin khalada ay heleen waaye ama sheeko fadha kudirida laakiin wax rasmi ah guddiga in uu muxuu ahaa gobolka banaadir matalaad inuu yeesho loo ogolaado oo wax wanaagsan ah runtii aan u arkayno ummadda soomaaliyeedna inay ku qancdo in loo ogolaado gobolka banaadir matalaad inuu ku yeesho golayaasha intaas waa la wadaagnay waana wixiina loo diray baarlamaankaana faahfaahinta muran iyo muxuu ah hadal aan loo baahnayn oo hadal tiro ah wax ma tarayo hadalka waxaa la rabaa inuu qawaaniin ku beesgaraysan yahay oo muxuu ahaa xaqiiqadana uu ka hadlaayo guddiga wadajirka ee diyaarinta xeerarka waxaa loo diray inay xeer soo diyaariyaan golahana keenaan hooshii waa soo gunaanadnay golahana la geynayaa mana dheera oo la hor dhigaayo waana soo baxaysaa waxaa jirto waxyaaba aad sheegtay oo fadha kudirida oo laga hadlay annaga nagama soo bixin warkeenani maaha hadlaynaa waxaa waaye afartii xeerona loo diray inaan soo gebagabaynay golaha baarlamaankan aan geynayno arrinta banaadir oo gooni ii weydiisay waxaa waaye matalaad in la siiyo inaan soo brobos garaynay baan kuu sheegay waana wax wanaagsan dadkana inay taageeraan oo ay soo dhoweeyaan garabna siiyaana loo waxaa leedahay ra'yiga dadka gobolka banaadir aad baan u tixgelinay waana tixgelinaynaa inay matalaad yeeshaanna xaq bay u leeyihiin waana ku aydaynaa guddigana waa wuu u gartay baarlamaankaana u geynay marka in sha allahu tacaala in la ansixiyaana waddanka wuxuu leeyahay sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanka ansixiyey oo dhaqan galay madaxweynaha saxiixay kaasaa horta doorashada sida loo galaayo iyo mabaadi'deeda xeerinaayo waxyaabaha dhamaystirku ah waxaa waaye xaaladaha gaarka meesha ay ka jiraan doorashada waa la galaaya gobollada waqooyi matalaad bay leeyihiin dalkay ka mid yihiin golaha shacabkana wakiilay ku leeyihiin golaha aqalka sarena wakiilay ku leeyihiin doorashadiyaa la aadayaa maadaama dadka deegaanada loo celiyey oo muxuu ahaa la asteeyey kuraastii xaggay doorashada ku galaayaan isay u galaayaan waa intaas laakiin xeerka doorashada sharciga doorashada ee qaranka ayaa habaynaya marka annaga waxaa la rabay xaaladooda gaarka ah muxuu maadaama si- xaalad siyaasadeed oo gaara ay ka jirto waqooyi maxaa laga yeelaya sidee doorashada intay ku galayaan siday u galayaan taasna muxuu ahaa habraac baan ka soo samaynay golahana la wadaagnay ayaa oo muxuu aha tilmaamaya n gobollada waqooyi xaaladooda gaarka ah maadaama ay jirto sidee laga yeelaa intaasu ka hadlaya jawaabtana baarlamaanka hor taala maya kuraasta waa la astaynaya wareejin iyo wareejin kama hadlayso waa astayn waxaa la rabaa maxaa lagu aqoonsanaya kursiga inuu number leeyahay aan muxuu aha la qaldi karin ma fahamtay oo muxuu ahaa deegaanna uu ka soo jeedo uu matalaayo oo constituency uu leeyahay waa intaas
dukaanka qalabka dhismeedeed guud new star
goodiidole ii miranin qubatay jilaal bogbobshay ii gaanjadismale lanqabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay ooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadi ii dubaysay injeede danseeha ka gali imboqohooti dibadda isku diiwaan geliyin bahooti dibadda ana mahayska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adabtala ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashinha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara iyee baaqa kufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan ha qoboy kan ha qoboy kaasa qoboy kan ha qoboy ma taro jumlihi tafaariiqkii faraas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka galabka dhismeeda guud niyu isaartuu habta ii hor qaboy ije elgaalida i qarasha kiin ogolaan haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabad bahe dukaanka qalabka dhismeeda niyu isaar two wayba ku helaasa laamiyeero dhadheer iyo gaab feero duntiino rinjiga caadiga ee kambiro la mariyo safiito midow itan sharaxan muraliing iyo weliba sekatoriyaalka orginaalka eh mutuleel shamiinta alwaax koolacaano iyo koola foormi dukaanka qalabka dhismeeda new star two waliba kiyaale suuqa sariiro dukaanka qalabka dhismeeda new star two qaybta magaalada muqdisho walibaa kiidhawa ee cabdiasiis ibdowma nuur qaybta magaalada baydhabona walibaa
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ayay shacabku qaaday in horaanto toddobaadka hadareere reedland furo doono dowlamaadyada diyaaradaha ee gudaha dalka soomaaliya laakiin weliba dowladda ha bandhigtay habraac cusuban oo qeexow hanaanka dhoofitaanka rakaabka wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo ku hadalay qorshaha dowladda iyo endejidii rakaabka kuduulo garoomada dalka soomaaliya iyo weliba uuse tilmaamay in la diyaariyey jaakado iyo soo kaleeta qalab lanku horseedo cudurka coronavirus oo lanka tirgelay in iyo hiridaan rakaabe ku duurayeen eelaboorada dalka soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaantiin aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin meeshan waxaan ku joognaa dadkii ay khusaysay safarrada waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa guddiga diyaaradaha dalladdii travel agencies-ka ciidankeenni favori maamulkii iyo maaraynta airboorka dhammaantiin bahda ka shaqayso airboorka dhammaantiin waa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maalmahan oo dhan waxaan ku jirnay diyaargarow sidii waddanka dib loogu furi lahaa diyaargarowgaas waxaan u soo dejinnay habraacyo cusub loo baahan yahay in la raaco si waddanka dib loogu furo waxaa ugu horreeya in aan furno dowlamaadyadii waddanka gudihiisa ahaa sidaa la socotiin waxaan yeelannay shirar badan waxaan soo dejinnay habraac cusub waxaan qaadannay tababar sidii habraaci cusbaa loogu dhaqmi lahaa maanta waxaan tijaabinay habraacii cusbaa inuu shaqaynayo iyo in kale waxaa hadda inoo cad in habraacii cusbaa la wada fahmay si toos ana loo raacay inshaa allah tacaala waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo wixii inta yaree naga dhiman inaan soo dhammaystiri doonno isbuuca soo socdana in aan furno dowlimaadkii gudaha in sha allah tacaala bilowga isbuuca soo socda maalmaha soo socda maadaama aan leenahay guddiyo ka kooban dhakhaatiir iyo dowladda dhammaantood guddiga ayaan dib isugu noqonaynaa exactly maalinta la furayo waan soo caddayn doonaa laakiin isbuuca soo socda in aan furayno hadduu ilaahay ka raali noqdo bilowgiisa waxaa cadadda habraaci wuu noo dhaqan galay si wanaagsan ayay wax noogu socdaan agenciyada travel agencieska iyo diyaaradaha dhammaantood iyo kulli way u hoggaansan yihiin wayna fahmeen ahmiyadda ay leedahay ayaga ayaaba actually hoggaaminaya oo contributionka samaynayo maamulka airbortka iyo favori iyo dhammaantoodna way hadda way la socdaan immigrationka caafimaadka insha allah tacaala isbuuca bilowgiisa dib ayaa loo furi doonaa duulimaadyadii hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan doonaynaa inaan duulimaadyadii furno oo uusan noo keenin dhibaato cusub iyadoo laga taxadarayo faafitaanka cudurka ayaa haddana waxaan rabnaa isu furnaantii waddanka inaan dib u soo celino hadduu ilaahay ka raali noqdo haddii airboortka la furo waxaa loo baahan yahay sidii maanta markaan tijaabinaynay aan u dhaqmaynay oo kale inaan u dhaqanno si aan ooga hortagno faafitaanka cudurkan waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu si deg deg ah nagu dhaafo laakiin innagana aan taxadirkeenna la imaano marka waxaan idinka codsanayaa intii maanta aadna tusteen iyo sida aad u shaqaynaysiin oo practical ah maalinta la furo ilaa iyo maalinta aan toos ooga furayno oon ku dhawaaqi doonno in uu cudurkii waddanka ka baxay hataa markuu ka baxa hataa waxaan u baahanay inaan maintain garayno sida hadda aan u dhaqmayno oo kale aan u dhaqanno taxadar badanna aan muujinno insha allah tacaala maalmaha soo socdo ama berri ama saa dambe waxaan idiin sheegi doonaa maalinta la furayo exactly maalinta ay noqonayso laakiin waxaa cad maalmaha soo socdo isbuuca bilowgiisa inaan furayno airbortka hadduu ilaahay ka raali noqdo dad dadweynaha safri doona waddanka gudihiisa iyagana waxaan ka codsanaynaa in habraaca cusub oo ka duwanaan doona sidii hore ee loo safri jiray inay u hoggaansamaan dadka ama shaqaalaha ama volonteerada nagala shaqaynaya arrimahan inay runtii u dulqaataan inay ku soo talagalaan wakhti ka badan wakhtigii hore wakhti badanna ay geliyaan dulqaadna u yeeshaan ilaa iyo inta uu qofka ka safray uu tegaya meesha uu u socday waxaan runtii u mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay intii contribution ku keentay waxyaabaha loo baahnaa badidood dhammaantood waan u mahad celinayaa cabdi ashir mahad gooni ayaan u celinaya runtii oo soo qaabiyey mar kastana igala shaqaynaya arrintan iyo axmed calin iyo dhammaan taliyaha booliiska cabdifataax ah ee guddiga diyaaradaha guddiga iyada kala duwan dhammaantood runtii aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa wixii maanta aan soo qabannay oo practical ah ayaan isbuuca soo socdo aan isugu imaanaynaa bilowga isbuuca soo socda insha allah tacaala aad ayaa
guud ahaan akhyaare barnaamijkana kulanka warbaahinta warsan anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulla yaasiin saarinta siin kula dareersiyaay dhinac sanaacadana mahadi ku deerto cabdinaasir axmed mayow iyo nin fidhi waliba siinka ugu tabaana sidaas iyo ammaan ala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu